waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan kulanti wacan qodobada warka xiligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah rayla odhiinga oo maanta booqanaya ismaamul goboleedka kuwaale doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka oo muqdisho ka dhacaysa caalamkana waxaa ugu waaweyn militariga dalka nigeria weerar cirka ah ku dilay caruur intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa subaxnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha labaad ee labada kun labaiyo labaatanka haatanna kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran isbahaysiga zimila omoja ayaa gobolka xeebta geeyey ololahooda ay ku doonayaan in rayla odhinga uu ku noqdo madaxweynaha shanaad isagoona maanta booqanaya dowla deegaanka kuwaale wariyaheena maxamed cabdi bootaan ayaa warbixintani mombaasa nooga soo diray
fagaaraha tongooka ee ku yaala bartamaha mombaasa ayaa waxaa isugu soo baxay kumanaan qof oo taageersan ololaha madaxtinimada ee reyla odhinga iyo azimiola omoja tani waxay qeyb ka tahay booqasho afar maalmood oo reyla odhinga uu ku marayo qaybo ka mid a gobolkan xeebta watu wako hapa Tononoka kuhakikishia Raila Amolo Odinga kama yeye ni rais wa tano wa taifa la nini, taifa la nini, hajasikia rais wa tano wa Kenya ni nani, hajasikia bana. Mmoja kula nyoto Mombasa, rais wa tano wa Kenya ni Raila
hogaamiyaal ay ka mid yihiin barasaabka mombasa xasan cali jooho oo isagu martigeliyey kulankani ka dhacay fagaaraha tononoka ee magaalada mombasa ayaa waxay u xaqiijiyeen azimio la omoja inay ku guulaysan doonaan bisha sideedaad sagaalkeeda kule Marsabit County tuko ndani azimio pale Mandera tuko ndani azimio Gariza tuko ndani azimio Isiolo tuko ndani azimio watu ya Asal County wote tuko ndani ya Azimio, na kule tumesema fifth president of Kenya ni nani? Ni nani? Basi hapo tuko pamoja, the fifth president ni Raila Amolo Odinga. Asanteni.
rayla odinga oo kulankani ka hadlay ayaa waxaa ugu baaqay taageerayaashiisa in ay ka qayb qaataan qorshaha azimiola omoja oo uu sheegay in gobolkan xeebta uu kaalin firfircoon uga jiro hogaamiyaha xisbiga odm rayla odinga ayaa waxa uu booqanayaa maanta oo islina deegaanka kuwaale halkaasi uu kaga qayb qaadan doono isa soo baxay taageerayaashiisu ay ka sameyn doonaan deegaanka matuga iyo kasingo maalinta beriya ee talaadada ayaa la filayaa inuu kusoo gabagabeyn doono ololihiisan ismaalgoleedka tetatafeta iyadoona uu martigelin doono gafanaha deegaankaasi granton samboja waa maalin kale oo fagaarahani tononoka uu martigelinayo kulammada siyaasadda kulankan maanta horkacayey hogaamiyaha guud ee xisbiga odm rayla odhinga ayaa waxa ay taageerayaasha xisbiga oy sheegeen in ay bisha siddeedaad sagaalkeeda ay ku taageeri doonaan doorashada guud dalka ka dhici doonta maxamed cabdi bawtaan warbaahinta haystaa fagaaraha tononoka magaalada mombaasa dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto ayaa ugu baaqay rayla odhinga inuu joojiyo kufaanidda mashaariic uusan kulug lahayn waxa uuna sheegay in mashaariicda ay hirgelisay jubli uu isaga ka dambeeyey balse rayla odhinga uu joojiyo inuu xabadka u garaacdo shaqo uusan qaban wawache kutuongelesha mambo ya track record ya serikali yetu. Track record ya hii serikali, sisi we will claim every credit ya ile kazi imefanywa na hii serikali, kwa sababu sisi ndio tulichagua Uhuru Kenyatta awe rais wa Kenya na kura zetu. Watu wa Azimio, they have no share in the achievements of this government because they were nowhere when we were forming this government.
Hatutakubali ukule jasho ya William Ruto, na kwa hivyo tukiwa Kiotene, wakati Uhuru Kenyatta anaenda nyumbani, hata wewe nyumbani.
Uchaguzi sio kati ya Uhuru Kenyatta na sisi. Uchaguzi ni kati ya sisi na bwana Kitendawili, na huyo Kitendawili tunamjua na tutamnyorosha asubuhi na mapema.
star fm ka dhagayso garbaxarey mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
haatanna dhanka soomaaliya guddiga hirgelinta doorashooyinka gobolada waqooyi ee somalilan ayaa maanta magaalada muqdisho ku qabanaya kuraastii ugu dambeysay xildhibaanada golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu tahay gobolada waqooyi ilaa saddex kursi ayaa guddiga doorashooyinka xaqiijiyeen ayaa maanta doorashadoodu lagu qabanayo dugsiga tababarka generaalka ahi ee magaalada muqdisho waxaana saddexda kursi ku tartami doona ilaa lix musharax ammaanka magaalada muqdisho ayaa aada loo adkeeyey waxaana xiran dhammaan wadooyinka loo aado dugsiga tababarka ee generaalka ahiye ee magaalada caasimadda ee muqdisho iyadooo xitaa dadka lugeynaya loo diidaya inay maraan madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi ayaa sheegay in waxa laga bedel lagu sameeyey heshiiskii degedda boosaaso d b wald islamarkaasina degedda lagu wareejinayo shirkadda cusub ee shan iyo labaatan ee boqolkiiba ay leedahay xukuumadda inta kalena ay leedahay d b walda sidoo kale waxa uu hadalkiisu intaasi ku daray dani in heshiiskii hore ee shirkadda lala galay uu ahaa mid qabyo ah balse wax ka beddelka lagu sameeyey ay sababtay in meelo degedda aan wax ugu soo xiran jirin aynan u soo xirmaan shirkadda d b wall iyo xukuumadda puntland ayaa sanadkii labada kun toddoba iyo tobankii waxa ay galeen heshiis la xiriira horumarinta degedda boosaaso balse heshiiskaasi uusan hirgelin ciidamada nabad sugidda soomaaliya qeybta galmudug ayaa howlgallo qorshaysan oo amniga lagu xaqiijinayo waxay ka sameeyeen deegaano ku yaalo caasimadda dowlad goboleedka galmudug ee magaalada dhuusamareeb ciidamada u watay gadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan ayaa si gaara howlgalka uga sameeyey waddada u dhexaysa deegaanka ceeldheere iyo magaaladaasi ee dhuusamareeba halkaasoo mararka qaar lagu arko dagaalyaano ka tirsan al-shabaab saraakiisha ciidanka nisa ee galmudugga ayaana sheegay in ujeedka howlgalku yahay sugitaanka amniga magaalada dhuusamareeb iyo weerarada ay mararka qaar geystaan ururka al-shabaab waxau sidoo kale sheegeen inay sii wadi doonaan howlgallada ilaa laga xaqiijinayo amniga waddada xiriirisaa magaalada dhuusamareeb iyo degmada guriceel ee gobolka galgaduud waddadaas oo ka mida waddooyinka ugu muhiimsan ee deegaanada galmudugga howlgalkan ciidamada nabad sugidda qaybta galmudug ay ka sameeyeen deegaano u dhow magaalada dhuusamareeb ayaa kusoo beegmaya xilli dhuusamareeb ay ka mid tahay goobaha ay ka socdaan doorashooyinka ee golaha shacabka israsaaseyn oo u dhexaysa ciidan ka mid ah kuwa ilaalada madaxweyne ku-xigeenka galmudugga cali daahir ciid iyo maleeshiyo beeleed hubaysan ayaa xalay ka dhacday xarunta madaxtooyada degmada cabudaaq ee gobolka galgaduud meel u dhow israsaaseyntan ayaa ka dhalatay kadib markii maleeshiyada hubaysan ay dalbadeen la siiyo qoriya gaari wateen ciidanka ilaalada madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo ay sidoo kale sheegeen taasoo khilaaf badan kadib isku badashay in la israsaaseeyo wararka la helaya waxay sheegayaan in xaaladda imikan ay degan tahay dhinaca kalena qoraal ka soo baxay maxkamadda degmada cabudaaq iyo allaamaha amniga galmudug iyo kuwa federaalka amar maxkamadeed ee lagu siiyey in ay soo qabtaan kooxdii weerarka ka geysatay xarunta madaxtooyada galmudug ee cabudaaqa wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya ee degmada cabudaaq ee waqooyiga gobolka galguduud ayaa waxay sheegayaan in xaaladda ay tahay mid degan islamarkaasina isku socodka dadka gaadiidka iyo ganacsiga uu yahay mid caadi ah wararkii ugu dambeeyey dhanka caalamkana militariga ah nigeriya ayaa dilay kuna dhaawacay caruur weerar cirka ah oo ka dhacay dalka ay jaarka yihiin ee naja sida uu sheegay guddoomiye maxalli oo ku sugan dalka naja xilli uu waramayey telefishinka dowladda iyo hay-adda gargaar weerarkan ayaa ka dhacay tuulada najaadh ee gobolka maraadhi ee dalka nigeriya meel dhowr kilomitar u jirta xadka nigeriya ayuu yiri jibooy abubakar oo ah guddoomiyaha gobolka maraadhi dowladda nigeriya weli arrintani maaysan ka hadlin dhanka ciyaarahana kulamo ayaa maanta la ciyaari doona dhanka horyaalada yurub sbanishka laliga sentede kooxda selta vigo waxay qaabilaysaa levante halka siri a italiano gaglieri napoli ayaa ballansan halka kooxda bologna ay soo dhoweynaysa sbesia dhanka premier portugal santa clara sidoo kale botmonense kulamo ayaa shalay to dhacay dhanka leeds united afar gool iyo labo waxaa uga badisay kooxda manchester united halka wolfa ay laba gool iyo hal uga adkaatay kooxda leicester city dhankaasi sbanishka laliga centerde spanyol iyo sevilla hal hal ayay ku heshiyeen barcelona waxay afari hal uga adkaatay valencia real betis waxay labii hal uga adkaatay malorka atletic bilbow iyo real sociedad atletic bilba ayaa afar gool iyo eber ku xasuuqday real sociedad dhankaas italiano siri a fiorentina iyo atlanta fiorentina ayaa hal ku badisay venezia iyo genowa hal hal ayay ku heshiiyeen inta milan oo gurigeeda joogtay guuldarro xiriira ayaana soo gaartay isbuucani intaa ayaa labii eber waxaa uga adkaatay kooxda sosiolo odonesi iyo lazio waxayna ku heshiiyeen min hal hal bayaan munij dhankaas jerman waxay afar iyo hal ku xasuuqday growtha fut halka brusia dortmond waxay lix gool iyo eber dusha u saartay kooxda brusia montapiliak halka hata barlin iyo arbi libsing arbi libsing ayaa lix gool iyo hal ku xasuuqday ee kooxda hada barlin ee dhankaasi france league one nice oo gurigeeda joogta waxay hal iyo ibra uga adkaatay anjas lorient iyo montabilia montabilia ayaa hal ku badisay reims iyo brest hal hal ayay ku heshiiyeen halka renes afar gool iyo hal ay uga adkaatay torries sentetien iyo sidoo kale strasbourg laba laba ayay ku heshiiyeen boqdo iyo monaco hal hal ayay ku heshiiyeen halka marseille oo xalay gurigeeda la joogay kelmad fud ayaa laba gool iyo eber uga adkaatay